waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o ada dhegaystayaal gabarh yar oo saan is ilay gugeedii tobnaad aan weli gaarin qoyskoodana aan daris nahay ayaan goor galaba dhegta u dhigay iyada oo hooyadeed u tanaagoonaysa waxay uga digaysaa roob markaa soo yeelyeeshay oo saxansaxadiisii ay ka soo horraysay waxay ku leedahay hooya roob baa soo da-ayee dharka soo xelayso iyada oo u jeeda dhar inta saaka la maydhay balakoonka gurigooda ugu waran af soomaali ahaan waa war qaldan aniguna aan markiiba fishay in hooyadeed ay ka sixi doonto taasise ma dhicine haye hooyo ayay isaga gaabsatay nasiib darro roob baa soo da-ay waa gaf afeed ka mid ah beryahan carruurta reer magaalku kuwa ay ku hadaaqdo kolka ay afbaradka tahay waa gaf afeed waa yeelka ay la nool yihiin aysan ka toosine kolba siday u yidhaahdaan ay ugu dul yeeshaan kolkolna intay ugu bogaan ayba ku raacaan tobaneeyo cisho kadib mar galabtaas laga joogo ayaan haddana idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood waxaan ka dhagaystay weriye duufaantii dhowaanta xeebaha bari ee maraykanka ku dhufatay ka warramaya oo leh intaan duufaantu soo xoogaysan markii hore roob baa soo da-ay haddiiba gabadhii yarayd ayaa si degdega xusuustayda ugu soo noqotay markaas baan ogaaday inuu yahay gaf haatan af soomaaliga ku milmaya oo kol aan dheerayn yar iyo weyn laga wada sinaan doono maxaa haddaba hagaagsanaan lahaa weedhuna ay ku saxmi lahayd roobku hadduu curto meesha markaas la joogo uu ku soo dhowaado ufadii iyo saxansaxadii lagu yiqiinna uu nafruhu wada dareemo waxaa la yidhaahdaa roob baa soo socda inuu hoore kolkuu bilaabo waxaa la yidhaahdaa roob baa da-aaya shalay oo kale hadduu da-ay waxaa la yidhaahdaa meel hebla shalay roob baa ku da-ay haddii qolada saadaasha hawadu ay ku andacooto khamiista soo aadan inuu di'i doonana waxaa la yidhaahdaa roob baa la sheegay in khamiista uu di'i doono sidaa daraaddeed waraahda ah soo da-ay ama soo da-aya ama soo di'i doona waa gaf iyo laaxin carruurta loogu garaabi karo asii kumaan kun dad ah weliye la hadlaaya ay adag tahay in loogu dulqaato waa tahay dhowaan warbaahinta caalamiga ahi waxay in ka badan laba toddobaad ka hadlaysay sheeko ka dhacday dalka koonfur africa sheeko ku saabsanayd grace mugabe oo ah islaanta u dhaxda madaxweynaha da-da weyn ee dalka zimbabwe robert mugabe sida la wariyey hoteel ayaa waxaa wada deganaa iyada iyo gabarh ka mida kuwa qurxaha badan ee xayeysiinta ku shaqaysta inta badeecooyinka qaaliga ah lagu dul sawiro dabadeedna afada madaxweynaha ayaa waxay ku maagtay nalooma sheegine inta xarig koranto haabhaabatay gabadhii saarsaartay iyana haddiiba waa dacwaysay si loo soo qabto oo falkii ay ku kacday garays loogu qaannabo waase la waayey meel ay ku dhibceday siduu boolisku ku andacooday dhowrkii maalmood ee ay dhuumanaysay ayaa labadii dal ee midna ay u dhalatay midna ay faldambiyeedka ku gashay waxaa ka aroosnayd dood xagga sharciga ku saabsan dood ay dulucdeedu ahayd in islaanta lasoo xili karo iyo in kale marba hadday oori madaxweyne tahay ayna leedahay xasaanad diblomaasiyeed oo in la dacweeyo ay kaga badbaadi karayso sidaan isiri waa mararka ay cadaaladdu simbireerexato oo yaryarka mooye ay dadka waaweyn ku dhiiran weydo geelkeede su-aasha meeshaan ku jirtaa waxay tahay maxaa iska galay barnaamijkan iyo dhacdadaas iyada ah waxaa iska galay wariyihii soomaaliyeed ee dhacdadaasi siday ku gabagabowday baahinayay af soomaaligii uu ku baahiyey iyo gaf aan sidaa usii weynayno uu ku dhacay in la isku baraarujiyo in loo baahan yahayna ay ila ahaatay grace mugabe ayaa subaxdii dambe iyada oo nabdoon degida dayuuradaha ee xarunta dalkeeda ka degtay wax yar kadibna waxaan dhagaystay weliyihii aan soo sheegay oo leh saaka goor hore ayay garays dalkeeda zimbabwe xaruntiisa haraare ku guriya noqotay inta haddaba aana soo bandhigin ereyga qoonsigale ee weedha ku jira ahna guryo noqod waxaa habboon in la isxusuusiyo inay jiraan erayo macno qora xambaarsan hase ahaatee dadka iyo xooluhu ay kala leeyihiin loona kala adeegsado tusaale ahaan marka la isaga warramayo qof dumara oo lagu biday waxaa la yidhaahdaa hebli uur bay leedahay ha yeeshee marka xoolaha laga hadlaayo waxaa la yidhaahdaa hasha rida ama laxdu waa riman tahay faaduma waa umushay ayaa la yidhaahdaa ereygaas oo haweenka mooye aan markii ay dhalaan xoolaha loo isticmaali karin cudurka feeraha ama qaaxada aynu u naqaani marka uu dadka ku dhaco magacyadaas buu inoo leeyahay markuu ariga ku dhacase sambab baynu ku magacownaa dadku waxbuu cunaa xooluhuse waa daaqaan dadku waa dhintaa xooluhuse waa baktiyaan sidaa si la eg ereyga guryo noqod wuxuu ka mid yahay ereyada xoolaha u gaarka ah weliba xoolaha oo idilma ahee waxaraha ayay reermiyigu u adeegsadaan marka inta reerku guuro oo xero cusub dego ay dib iyo xeradii laga soo guuray u cararaan kolkaas buu odayga reerka lihi carruurta ciidamisa amaba haweenkiisa ku booriyaa war waxarihii waa guryo noqdeene ha la doono yaan bahal kullayne sidaa darteed waxay ahayd weliyuhu inuu yidhaahdo saaka goor hore ayay grace mugabe dalka zimbabwe ku soo noqotay ama ku soo laabatay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo